cabdifataax la yidhaaho lix iyo labaatan jira ayaa nasiib daro la shuudgareeyey marka kolley dee intaasun baan iminka soo faar wax wara ka haynaa waxaan maqlay in ninkaasi uu ahaa nin iminka taxi driver noqday oo magaranaysaa runtii nin yaroo dhalinyaro ahoo aan dhibaato ku jirin laakiin doonaya de inuu noloshiisa nolol wacan ku noolaado waxbaranayo o shaqaysta ayuu ahaa booliisku kolley adigu laba qof waa la qabtayba laakiin wax wara information laga haya ma jirto weli investigationka iyo warkaa dheeraadka waa socdaa bayla tahay waa gartay dabcan arrintan baaritaankeeda biliiska ayaa wada sida aad sheegtay laakiin haddaan si guud u eegno dilalka noocan oo kale ah difataax waxaa la sheegay in rasaas lagu dhuftay oo u dhintay bilihii lasoo dhaafay waxaa jiray iyana dhalinyaro soomaali ah oo toorey u dhintay marka dilalka noocan oo kale ah siday bulshada uga hortegi kartaa ayay kula tahay maadaama aad kamid tahay madaxda jaaliyadda waxa weeyaan ridwaano wallahi arrintaasi waxa weeyaan waa nasiib daro dadkan soomaalida weliba dhalinyarada meel walba ka haysta u k ha noqoto america ha noqoto meelo kale oo yurubta kamid a ha noqotee kolley waxyaabo dee sababaya badani way jiraan oo ay ka mid tahay dee dhalinyarada maanta waxyaabaha aynu ognahay ee ka haysta ama shaqo xumada ama tacliin xumada ama maxaan ku idhahdaa de opportunity badan oo aanay haysano fursad ama maxaan ku idhahdaa runtii qaar badan oo iyaga ka midna ay markaa dee nolosha er iska easiga ah ee daraaga ugu badan yahay ay magaranaysaa runtii hadi goor ku jiraan saynu ognahayba inamadu ma wad xuma laga yaaba labo saddex inay dhibaatooyinkan galaan dabeedna in badan oo kale oo saaxiibadooda ay sii geliyaan dadka soomaalida ay runtii caynkaasi isaga badan yihiin dhalinyaradooda maxaa laga qaban karaa waxyaabaha runtii difficultka jiray aan anigu wax ka ognahay waxaa kamid ah iminka maalin dhaweyto inam kalaa jiray oo runtii isagana meel london ka mida lagu mindiyeeyo oo mindiye lagu dhuftay inankii baan anigu arkay dhakhtarka utegey ugu tegey waa inan yaroo iminka labaatan jira wuu diiday ciddii magaranaysaa runtii nabaradaa ku dhuftay inuu sheego wax uu ka baqayo ama dee wuxuu ka ogyahay baa runtii wuu diiday weliba nin waxaan ku dhex jiro ama daraag ku dhex jiro ama problem kale ku dhex jiro mu ahayn runtii qaar hore ka horreeyey baa jiro xaafadda magaranaysaa iyagana lagu mindiyeeyey oo qaar ay garanayaan mindiyeeyey laakiin mid waliba diiday inuu sheego maxaa laga qaban karaa walde communitygii wa waa runtii arrintan oo kale hadiyo goor community way ka baxday waa arrin investigation iyo magaranaysaa u baahan soomaalideenu marka wax dhacaan bay aynu isu nimaadnaa marka inta hore ee inanku aanu xumaan in ama magaranaysaa problem aanu gelin dee lalama dadaalo oo lama geegeeyo magaranaysaa si markaa haddii aad dareento waalidku ay dareemaan inankoodu inuu dee ku jiro waxyaaba ku jiro ama ay naftooda u baqayaan inay ka hortagaan baa loo baahan yahay communityga iyo ciddii ay markaa ula caban karaan runtii loola cawdo waan dadaalay oo waxyaabaha sportska ugu badan yihiin hadiyo goor dadkeenu ay sameeyaan oo dhalinyarada la yidhaaho kaga joojiya dee waxyaabaha de way socdaan intaas oo local areada way ka socdaan laakiin dadkan hadiyo goor ama waxyaabaha dhibaatooyinka daraagga ku jira ma lihin inankan iminka daraagba ku jira runtii la dilay nasiib wanaag waxaan filaya inaanu ku jirino waa in shaqaysanaya buu ahaa lakiin haddana waxaynu ogn waxyaabaha dhalinyarada hadiyo goor brolomka soo geliyay bay kamid yihiin haddii aan eegno marka arrinta ku saabsan ilmaha iyo waalidka oo xiriirkooda aan wanaagsanayn guud ahaan iyo waalidiinta laftirkooda oo ka cabanaya inaanay wax badan kala soconin cidda caawinaysa iyo meelaha ay la xiriirayaan sida xarumaha hadda adigoo kale aad joogto ee communitiyada ah wada shaqayn intee leeg ayaa loo baahan yahay ayay kula tahay haddii laga hadlayo dhinaca qoyska iyo haddii laga hadlayo soomaalida iyo xarumaha aad hadda adigoo kale mas-uulka ka tahay wada shaqayn aad iyo aad u fiican baa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay in runtii horta marka ugu horreysa de qof walba isaga meel ka mas-uula waalid kasta ha ahaadee ciddii markaa gacanta ku hayay haddii uu dareemo inay in ay dhibaata ka jirto dee inuu markaa cid ula ula tago haddii goor dadkeena way qarsanaa oo aan la qarsanin ayaa muhiima wada shaqayn xoogle baa loo baahan yahay weliba waxaa iyaduna importana dhalinyarada in runtii ageka markay gaaraan dee qofkii qof weyn buu noqonaya lama odhan karo waalidku nasiib daro waalid badani gacanta carruurta kuma hayn karaan oo dee carruur maaha waa qof weyn oo dee dhalinyaro ah oo labaatan jiri nin labaatan jire dee waa nin magaranaysaa runtii gacantii waalidka ka baxay hadiyo goorna kuwo badanoo caynkaasi guryaha markaa way ka tagaan marka advice fara badan baa jira runtii waxyaaba beri dhexaas aan aada u samaynay baa jira oo runtii dadku wax ka bedelay oo kamid yihiin waalidka waddankan in la baro magaranaysaa courses ay qaataan oo waalidnimada iyo carruurta noocaasa sidii loola shaqayn lahaa sidii u baran lahayn waalidku bal waxa daraaggu yahay iyo waxyaabaha maandoorayaasha bidhaamaha uu kala leeyahay oo so hadday gurigooda ku arkaan oo carruurtooda ku arkaan iyagoo uskraynaya ay markaa wax uga qabtaan si ay booliska comfortable ugu dareemaan oo magaranaysaa runtii kalsooni booliska uga qaataan oo hadday wax dhacaan ay booliska ugu tagaan si inankaa markaa looga hortago waxyaabahan runtii aan aada ugu baraarujino waayo waxaa jira waalid fara badan oo aan meel la tegin oo sayn meel la tegin haddana ogiin brolin guriga ka jiro dee aakhirka guriga habeen barhka loogu soo dhaco reerkii markaa dhibaato weyn oo kale loo geysto carruurtii kale gurigii reerkii la kala daadiyo hadda inan keliya baa magaranaysaa runtii waxaa ku dhex jiray marka waa important in runtii aada loo wada shaqeeyo waalidkana aan ku baraarujinaya in ay magaranaysaa support ka doontaan communitieska organizationada ciddii markaa wax ku tari karta ama masaajida ama muslimiin badan oo aan soomaaliba ahayn baa jirta oo runtii arrimahan aqoon u leh oo wax ka qaban karta